Deegaanka qadiimiga ah ee Goob Weyn oo ah deegaan dalxiiseed dhanka waqooyi kaga beegan labiyo toban kiiloomitir magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa u dalxiis taga qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Kismaayo deegaanka Goob Weyn ayaa waxaa mara ah webiga Jubba sidoo kalena waxaa ku yaala halka isaga darsamaan labada biyo ee webiga Jubba iyo badweynta Hindiya taasoo deegaanka ka dhigtay mid soo jiidasho leh dad badan ah ay u soo dalxiis tagaan qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Kismaayo oo deegaanka Goob Weyn u dalxiis tagay ayaa ka warbixiyey waxa Goob Weyn ay uga duwan tahay deegaan dalxiiseedka kale ee ku yaala Jubbaland niya waxaa oo markii ugu horreysay wax badan baan joogay jubbaland oo iyo goobaha een, maxaa lahaayeen jubbaland oo dhan waa markii ugu horreysay oon imaado een, isku daraha niya waxay kaga duwan tahay een, laba dabiici iyo laba nimco oo ilaahayna siiyey baan dhex taagannahay halkanna waa webigi halkanna waa baddi adduunka ma jirto meel wada haysato bad iyo webi isku daraha weyn ee webiga Jubba iyo badda Hindiya har muuqda su'aal ka dhamay Soomaalida ku mahmahla ee meeshani ee, waa meesha adduunka ugu qaalisan ama ugu dalxiiska fiican ama ugu quruxda badan qof kasta oo Soomaaliyeedna uu ku hamiyayo in uu mar meesha uu tago ama uu wax ka qabsado Ee, marka ilaahay ayaa noo suurtageliyey maanta meeshan inaanu nimaadno annagoo dhallinyaro ee reer Jubbaland ah dalxiiskayga maanta aada ugu faraxsanahay waa markii iigu horreysay ee aan imaado ee isku darka badda iyo webiga maasha allah aadaan ugu faraxsanahay wayna fiican tahay inaad marmar soo dalxiis tagto oo dalkaaga hooy aad ku soo dalxiisto aragto aayadaha ilaahay maanta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan arko aaya min aayaati illaahi oo badda iyo webiga meesha iska iska- iskaga daraayeen aan arko marka aadaan u faraxsanahay farxaddayda maanta lama soo koobi karo maasha allah dhallinyarada reer jubbaland waxaan dhihi lahaa dhul waxaan haysannaa runtii qani ah dhul waxaan haysannaa barwaaqo iyo nimcadii ay aad iyo aad u taallo Een, waxaa dhankayga midig ahaa webigii jubba dhankayga bidixna waxaa ahaa badweyntii hindiya marka waa wax aan bini aadamku aysan wada haysanin oo innaga dhallinyaro ahaan aynu iyo fursad ahaanba iyo waqti ahaan iyo amni ahaanba aanu haysanno Een, waxaan dhex soconnay webigii jubba oo maanta dhan een, aysan jirin wax cabsi ah haba yaraato kadib waxaan imaannay baddii Een, wuxuu u baahan yahay webigan marka in laga qabsado wax soo saar dhallinyarada reer jubbaland intay ku mashquulsan yihiin waxyaaba aan nacfigooda ahayn waxyaaba aan horumarka waddanka aan waxba u qabanaynin waxaan kula talinayaa anoo fursaddan uga faa'iidaysanaya in ay dalkooda quruxda badan ee barwaaqada ah een, wax soo saar ka sameeyaan si ay naftooda u anfacaan bulshada soomaaliyeedna u anfacaan deegaanka Goob Weyn oo uu ku teedsan yahay dhul beereed ballaaran sidoo kalena oo mara webiga Jubba iyo halka isaga darsamaan biyaha badweynta Hindiya iyo webiga Jubba ayaa marka laga tago in dadka magaalada Kismaayo ku nool u dalxiis tagaan waxaa kaloo dalxiis ahaan u yimaada dad ee u ka kala yimaada gobollada kale ee dalka caasimadda magaalada Muqdisho kuwaas oo halkani usoo dalxiis taga